alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed qaala almu'alifu raximah allah alqaacidatu althaaminatu cashra tanna waa qaacidadii siddeed iyo tobnaad tudmanu almisliyaatu bimidliha waalmutaqawimaatu biqiimatiha ashyaada misli iyo wax u dhigma leh ama shay la mida leh waxaa lagu qaandhabaa mid la mida waalmutaqawimaatu ashyaada qiimaha lehna waxaa lagu qaandhabaa ee aan misli lahayn biqiimatiha qiimaheedaa lagu qaandhabaa xoolaha marka la qaandhabaayo wixii la itlaafiyo waxay ahlucilmigu u qaybiyaan laba qaybood misli iyo mutaqawim bay u qaybiyaan misli waxay u jeedaan shay shay la mida leh shaygaa la midka uu leeyahay laftiisoo kalea lagu qaandhabaya shaygaasi shayga la midka ah ee uu leeyahay ee misliga la ah cayntiisaa lagu qaandhabaya ashyaada qaarkoodna misli ma laha oo shay kaloo u dhigmoo la midii ma jiro laakiin qiimahooda markaa lagu qaandhabaya ashyaadaasun oo qiimay leeyihin oo qiimaha lagu qaandhabaya haddaba misli maxaa lagu tacriifinaya mutaqawimse maxaa lagu tacriifinaya culammada badankoodu waxay tilmaamaan misligu inuu yahay laba nooc wixii makiila ee kayl la beego ama la galaameeyo ee qiyaas lagu beego leh iyo wixii mawsuune la miisaamo labadaa nooc baa misliya bay yidhahdeen waa siday agsarka ama culammada badankoodu ay tilmaamaan mutaqawimaadkuna waxay noqonayaan wixii labadaa noqon waayaa mutaqawim bay noqonayaanoo qiimaa loo eegaa shaygu ma ahaayey wax qiyaas lagu beego leh sida in la galaameeyo ama la saaceeyo saac lagu markaa la dardaro ama la galaameeyo ashyaada la midka ama shay la miisaamo uu yaho oo kefada la saaro oo wasni mucayana la garanaayo waa intaasoo rodol waa intaasoo kiilo wasni buu leeyihi labadaa nooc wixii ah misli baa la yidhaahdaa oo intii in la mida lagu qaandhabayaa haddii konton kiilo ay ahayd kontonkii kiilo kontonkii kiilooyo noociisa ah baa lagu qaandhabaya haddii intaasoo galaana ahayd intii galaan oo noocaasaa lagu qaandhabaya mutaqawimaadkuna waa wixii labadaa noqon waaye misli misli wixii noqon waaya bimacnaa waxa weeye makiil ama mawsuun noqon waaya ayaa mutaqawim la yidhaahdaa oo waxaasi wax la beego oo la galaameeyo haddaanu ahayn ama wax la miisaamo aanu ahayn kii mid la mida laguma qaandhabee waxaa lagu qaandhabaa qiimaha uu joogo oo waa maxay qiimihiisu baa la yidhahda kaasi waa qawl qowl labaad wuxuu leeyahay oo ahlucilmiga qaarkood ku tageen misli waxaa la yidhaahdaa wixii mawsuuna ama makiila ama macduud ah saddex mid baa la yidhahdaa waa inuu shaygaasi makiil yahay oo la galaameeyaa ama mawsuun yahay oo la miisaamaa ama macduud yahay oo la tiriyaa saddexdaasna waxaa lagu qaandhabaa misli bay noqonayaane misli baa lagu qaandhabaa kii mid la mida macduudkiina cadadkii cadad la mida saddex markaysagaa bakeeri haddaad jebiso saddex bakeeriyoo noocii baad keeni bacdu ahlicilmi waa ka sii yaro badiyeen oo waxay yidhaahdeen misli waxaa la yidhaahdaa shay kasta oo shay shabbaha oo la mida leh ama shay muqaarib oo dhadhoweynaya leh marka intii waa soo gelayaan waana dhici kartaa wax kale inay raacaan qowlka uu shiikhu arjaxay ibnu cuthaymiinna uu ku raacay tacliiqaadkiisa iyo mawaadic kaleba shaygii misli ama shabiih ama muqaarib leh waa inuu misli yahay walow makiil iyo mawsuun bayaanu ahaanin qowlkaas ayaa saxiixa waxaana u daliila adillo nusuus baa u daliila iyo tacliil mid walba nusuusi daliil bay u taho waxaa ka mid a xadiiskii nabiga sala allahu alayh wasalam ee muslim saxiixa ku soo wariyey istaqrada baciiran wa araada radda badalihi falam yajid faqadaa khayran minhu oo nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu daynsaday tulud geela oo tuluddaa tulud la mida inuu ku qaandhabo ayuu ku daynsaday tii mid la mida oo da'deedii ah oo sidii oo kale ah markuu waayeyna mid ka wanaagsan oo ka dooroon buu ku qaandhabay marka dee xoolihii inay misli yihiin ba halkaa ka muuqata oo xadiiskaa saxiixu tilmaamaya waxaa kaloo ka mida oori ama zawjo zawjaadkii rasuulka sala allahu calayh wasalam ka mida ummahaatulmu'miniinka ka mida ayaa waxay ka jebisay xeedho dangaladeed leedahay bay jebisay oo isagoo nebigu sala allahu calayh wasallam jooga guri guryihiisa ka mid ah ayaa gabadh kaleoo sawjaadkiisii ka mid a ayaa xeedho ay cunto ku siddo ayaa gurigii gabadha kale nebiga ugu keentay sala allahu calayh wasalam gabadhii kalea ka masayrtay maxay gurigeyga ugu keenaysaa dabad xeedhadiiba way jebisay cuntadiina way daadisay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi ikhtasii darfan midla darfik ka qisaaso oo ka qaado weel weelkaagaa la mida yacnii xeedho xeedhadaadii la mida beddel ahaan uga qaado axmed baana musnadka ku soo wariyey riwaayadaas lafdi kale wuxuu sheegayaa طacaamun ka طacaamiha wa inaa'un ka inaa'iha imaam axmed iyo abu daawuud iyo nasaa'i baa soo wariyey alcallaamat alalbaanina waa saxiixiyey wahayruh axaadiistaasi waxay ku tusinaysaa mar haddii cuntadii nebigu ku qaandhabay cunto la mida oo uu amray insaan lagu qaandhabo oo uu nebigu amray sala allahu calayh wasalam xeedhadiina xeedho la mida in lagu qaandhabo inay xeedhadu misli tahay oo mutaqawim aynay ahayn ma odhan nebigu qiimo ku qaandhabo oo qiimaheedii iska bixi ee wuxuu idhi xeedho xeedhadii la mida ka qaado markaa weelku inuu yahay misli ayaa axaadiistaasina ku tusinaysa in badanoo ahlucilmiga ka midi waxay leeyihiin xeedhooyinka iyo weelalka iyo ashyaada noocaasoo kale ah waxaa lagu qaandhabayaa qiime kii mid la mida laguma qaandhabayo laakiin hada mukhaalif lilxadiis taasi waxay khilaafsan tahay xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam marka nusuustu way ku tusinaysaa tacriifka hore in laga saxan yaho tacriifka dambe ka saxan yahay tacliilkuna waa ku tusinayaa oo tacliilku wuxuu ku tusinayaa raashinkii la beegaayey ee la galaamaynayey in makiilka iyo makiilka labada raashine la galaamaynayaa shabbahaadda ay isshabbahaanay isku mid yihiin ayaa xagga shabaha mayaga u dhowaansha badan iyo mislinimada mise labadan fujaane la soo sameeyeye yacni isku nooca u samaysan waa laba bakeeri oo isku si u samaysan waa laba marka waxa weeye markaa bilaale oo isku si u samaysan waa laba koob oo isku si u samaysan waa laba bilaydh oo isku si u samaysan innaba waxba kuma kala duwana tacliilka markaad ka eegto min xaysu alcaqli waxaad garanaysaa mislinimada iyo mushaabihnimada inuu markaa weelkani u dhowaansha badan yahay marka nusuusta iyo tacliilka mid waliba wuxuu ku tusinayaa in waxa weeye weelkii lagu qaandhabayo mid la mida wuxuu sheikhu yidhi walxadiiثaani صaxiixaani waliأna adamaana bishabiihi wاlmuqaarib yajmacu اlamrayni alqiimata wa xusuula maqsuudi saaxibih tacliilka isagu wuxuu u dhigay sheikhu qaandhowga shaygii shay la mida ama ku dhow lagu qaandhabayo wuxuu kulminayaa qiimihii waa kulminayaa oo qiimihii waa ku jiraa oo labadan shay waa isku qiime labadan weel ee isku nooca ee isku si u samaysan ee isla-eg waa isku qiime marka qiimihii waa ku sugan yihi wa xusuulu maqsuudi saaxibi ruuxani wuxuu doonayey weelka lahaa inuu u xasilaana waa ku sugan tahay oo haddii qiimihii la siiyo dee waa inuu baadi doontaayoo isagu raadiyaa si uu shaygii shay la mida u soo iibsado laakiin haddii la yidhahdo dalabku wuxuu saaran yahay mar haddii la heli karo aan laga quusannin ruuxii jebiyaa markaa doonistu saarantay adigu raadiyo ii keen dhibtii waa laga furanayaa ruuxii markaa waxa weeye lahaa marka loo keenana isla markiiba adeeggii waa ku qabsanaya uga baahnaa wa cala alqowlayni faman atlafa maalan ligayrihi fain kaana misliyan damirahu bimislihi wain kaana mutaqawiman daminahu biqiimatihi yowma talafih labada qowl kii lagu socdaba kii itlaafiye ama baabbi'iyo xoolo cid kale u sugnaaday maalkaa u baabbi'yey hadduu misli yahay oo shay la misliyoo la mida uu leeyahay wuxuu ku qaandhabayaa shaygii shay la mida haddii shay la misliya aanu lahayn ee uu mutaqawim yahayna qiimihiisuu ku qaandhabayaa haddaba sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa qiimaha waxaa lagu qaandhabayaa maalinta shaygaasi baaba'ay maalintii talafka ku dhacay qiimaha uu joogay baa lagu qaandhabaya qiimahaasi ama ha sarreeyo ama ha hooseeyo hadduu shay waa hore iibsaday oo qiimo jaban ku iibsaday deedna shaygii qaaligaroobo misli haddaanu ahayne mutaqawim yahay marka la yidhaha qaandhow qiimaha maalintuu baabbi'iyey ama itlaafiyey uu jooguu ku qaandhabaya walow haba ka badnaato qiimuhu siistay cagsiguna waa saasi leeg sidaa lidkeeduna waa la mid oo shaybuu wuxuu siistay qiimo fara badan dabeedna shaygii baa fara batay dabeedna waa jabay waayo qaacidada iqtisaadku maxay tahay maa caza khala wamaa kasura rakhas waa qaacidatu liqtisaad marka horeba shaygu hadduu yaraado qaaluu noqdaa shaygu hadduu fara batana waa jabaa shaygu hadduu fara batana waa jabaa ashyaadu waa wada nooca maalinta sayladda xooluhu yar yihiin dee adhigu waa kacayaa soo ma maalintay yidhahdaan dhiidhi bay noqotay ya adhigii baa iska soo daba dhacay maalintuu adhigu fara bato maalintaana waa jabaya ashyaada kalena waa caynkaas dahabku wuxuu qaali u yahay nudrada uu naadirka yahay dheemantu waxay qaali u tahay nudrada ay naadirka tahay haddii dahabku sida ciidda dhulka u ooli lahaa wuxuu noqon lahaa talaatabaysteyn dollarku maalintuu suuqa ku soo bato oo ama adhiga aad loo iibsado aad loo soo markaa yacni kaash badan loo baahdo ama iide iyo wax la midi yimaadaan oo markaysa markaa waxaa dabaed markaa xoogaa biilku bato dee waa jabaya markaa sarrifkiisu maalinta uu yaraado waa qaali noqonaya wahaakada almuhim shaygii isagoo waagii hore qaali ahaa oo qiimo badan uu ruuxani siistay hadduu ruux ka itlaafiyo mar dambe markaa uu ruuxaasi itlaafiyo oo shaygan baabi'iyeyna ama ka jabiyeyna ama waxa uu ka itlaafiyo ka baabi'iyeyna shaygani uu noqday mid jaba uu noqday mar haddaanu midli ahayn oo isaga mid la mida lagu qaandhabaynin waxay noqonaysaa haddii la yidhahdo qaandhow intaasuu igu joogay maaha in maanta muxuu joogaa baa la odhanaya maanta intaasuu jooga intaasumaad igu leedahay waayo maalintaad adigu iibsatay aniga waxba ima saarrayn qaantani maalintay ifuushay qiimuhu joogun baa laygu leeyihi wa kadaalika man istaqrada misliyan radda badalahu wain kaana mutaqawiman radda qiimatahu alqaacidatu ataasicatu cashra tanna waa qaacidadii sagaaliyo tobnaad ee ka mida qawaacidda القواعد والأصول الجامعة شيخ وحيد رحمه الله إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة هدو تعذرو سورة قلي وايو لهلي كري وايو المسمى وحي لما قعابي مركي وحلك لئيب سناي فمسميه لقرواي رجع وحلون نقنيا إلى القيمة قيمه باللون نقنيا شيخ وحيد قاعدة إيا قاعدة هوري ويكل الدوينهين waxaanu sidaa u leeyahay way ka dheehgeli kartaa dadka qaarkoodu waxay is odhan karaan idaa tacadara almusamaa rujica ila alqiimati mutaqawimkii qiimaa lagu qaandhabayaa miyayna nooca ahayn baa dhici karta in lays yidhahdo dabeedna markaasuu sheikhu wuxuu ihi labada qaacido waa kala duwanta waayo qaacidadan idaa tacadara almusamaa rujica ila alqiimati waxay ku saabsantahay mucaawadaadkay ku saabsantahay waxyaalaha la kala iibsado ama laysdhaafsado ee la ysku doorsado waxa waxaa iigu doori ama iigu beddel mucaawadaadku waa ii dooridaa waa laba shay oo laysku beddelanayo ama la ysdhaafsanayo ha ahaato buyuuc oo iib ha ahaato ama ha ahaato ijaaro oo kirada markaa guriga la kiraysanayo oo kale mucaawadaadkay gelaysa culammada qaarna waxay yidhaahdeenba waa iska bayco waa baycu manfacatin shaygan manfacadiisaa la iibsanayaa waxna cayntiisa iyo laftiisaa la iibsadaa waxna manfacadiisa iyo intifaaca lagu intifaacayo ee la degganaanayaa la iibsadaa marka kiraysigu waxay ka dhigantahy iib oo kale saas aawadeed jamaahiirta culammadu waxay qabaan kiradu waa laasimu tarafayn labada tacalba laasim buu ka yahay oo sharcan wuxuu yeelanayaa qofka qof guri ka kireeya oo caqad la gala oo wakhti mucayana ka kireeya sanad baan gurigaa kaa kireeyey qiimaha intaasaan kaaga kireeyey caqadkaa kama bixi karo hadduu ka baxo waa daalim waayo manfacada gurigan ruuxani waa iibsaday waa laasimu tarafayn bay yidhahdaan cuquudda marka laga hadlaayo culammadu waxay u qaybiyaan laasimu tarafayn iyo jaa'isu tarafayn iyo jaa'isun min taraf wa laasimun min tarafin aakhar saddex nooc cuquudda qaarkood labada dacalba laasimu tarafayn weeyo labada ruux midna kama bixi karo cuquudda qaarkoodna waa jaa'isu tarafaynoo labada ruux mid waliba waa ka bixi kara cuquudda qaarkoodna dacal buu ka yahay laasim dacalna wuxuu ka yahay jaa'is marka jamaahiirta culammadu oo shaaficiyaduna ka mid tahay waxay qabaan ijaaradu inay tahay laasimu tarafayn labada dacalba inay laasim ka tahay kii kiraystayna kama bixi karo kii ka kireeyeyna kama bixi karo laakiin marka la kiraynaayo wakhti mucayano waa in la sheegaa oo caqad ku dhaca guriga waan kaa kiraystayoo bishii intaasaan ku siinaya keligii kaafi maaha bay yidhahdeen culammadu waa inuu yidhahdaa shan bilood baan kaa kiraystay ama sanad baan kaa kiraystay ama markaa laba sanaan kaa kiraystay caqadku waa inuu saa ku dhaca intaasi markay dhammaato caqadkii in dib loo jadiidiyo in lagu kala baxo labada mid wali waa dhici karta xataa culammadu waxay yidhaahdeen gurigii isagoo sidaa u kireeyey oo caqadkii kula heshiiyey sanad baan kaa kireeyey kharashka intaasaanan kaaga kireeyey baabuu gurigii iibiyey sanadka dhexdiisuu iibiyey sharcan kama saari karo ka iibsaday ilaa muddadu dhammaato waayo caqadkani caqadkiisa waa ka horreeyey muddadaa horee caqadku ku dhacay intay ka dhammaanayso waa inuu sugaa mulkigiisa waa leeyahay laakiin manfacadiisa nin baa lehe inta uu manfacadiisa ka dhammaysanayo wakhtiga mucayankee lagu heshiiyey ee sanadkii caqadku ku dhacay waa inuu markaa sugaa markay dhammaato dabadeed buu u xor yahay hadduu isagaa ka kiraynayo iyo hadduu isagu degaayo innaga waxaabay noqotaa markaa sida caqad wakhti mucayanaba laguma heshiiyo guriga iga kiree bishii intaasaan kaaga kiraysta wakhti cayimanoo intaasaa caqadka kirada aynu gallay ay tahay maba yaqaaniinba dadku almuhim waxyaalaha mucaawadaadku waa ashyaada laysku beddeshe laysku doorsado laysdhaafsado waxyaalaha mucaawadaadka ah marka la isdhaafsanayo waa in samanka iyo musmanka mid walba waa in la garanaya labada shay ee laysku doorsanayo ama laysku iibsanayo mid waliba waa inuu yahay mid la garanaayo midnaba waa inaanu majhuulahay haddaba ruux baa wax iibsaday saman mucayanoo la garanaayo wax ku iibsaday markii dambaa labadii ruux labadiiba waxay ilaaween waxay wax ku kala iibsadeen qadarkuu ahaa awal waa garanayeen laakiin dib bay ka ilaaween xaalka caynkaasa waxaa loo noqonayaa qiimaha loo noqonayaa qaacida qaacidadan baana ku saabsan baabulmucaawadaat bay ku saabsantahy lianna fii hadihi almucaawadaati alatii samaa laha samanan waitafaqa almutacaawidaani fiiha cala dalika ahamani almusamaa faxaysu tacadara macrifatu almusamaa aw tacadara tasliimuhu wuxuu idhi labadan wax isku beddelanayaa ama isku doorsanayaa samanka la magacaabay waa isku waafaqeen haddaba samankaa haddii la ilaawo oo dib laga garan waayo ilowshiyaa yimid dabeedna waa la garan waaye fa innahu yarjicu ilaa qiimati dalika aladii samaa lahu dalika ahamana aladii tacadara tasliimuh waxaa la odhanayaa shaygana kala iibsateen lacagtaa ku kala iibsateen haddii labadiinniba aad garan weydeen qiimaha uu joogaa waa imisa qiimuhu waa imisaa la odhanaya oo muxuu maalintaa joogay qiimaha uu joogay ayaa loo noqonaya markaa qaacidadani saasay ku saabsantahy markuu musamuhu la ilaawo ama la garan waayo wuxuu noqonayaa mid loo noqonaayo qiimihii bayci waa saas ijaaraduna waa noocaa masalan ruux baa shaqaaluu dirta qiimuu kula heshiiyey qiimihii baa dabeedna la garan waayey waxaa loo noqonayaa shaqadaasoo kale ujrada ay joogtaa loo noqonaya sheikhu wuxuu ku daray masale ku saabsan aw tacadara tasliimuhu likowni tasmiyati gayra saxiixatin ligararin aw taxriimin aw naxwiha marka hore uu beyca ka warramaayo taasuu ku daray laakiin alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raxmat ullaahi calayhi waxau yidhi masaladaa uu sheikhu yidhi aw tacadara tasliimuhu likowni tasmiyati gayra saxiixatin ligararin aw taxriimin aw naxwiha waa sabqu qalam mu'allifka ka dhacaya sahwi qaacidadani waxay ku degaysaa samanka marka hore in la garanaayey oo laysla magacaabay laakiin markii dambe ilowshiya yimi oo la ilaawey laakiin samanka asaalatanba hadduu majhuul ahaa baycuba asixi maayo buu ibnu cusaymiin yidhi wakadaa haddii wax xaaraana ay noqoto marka in lagula heshiiyey waxa in loogu beddelanayo oo hadduu markaa masalan yidhaahdo waxa waxaan kaa siistay khamri baan kaa siistay qadarkiisu intaa iyo intaa yahay dee khamriga waa xaaraan qiimaa loo noqonayaa ma suuragal aha waayo baycuba ma asixin bayca laftiisuba ma asixin marka sida muuqataa buu uhi waa sahwi mu'allifka ka dhacay mas'aladani ee qaacidadu waxay ku saabsantahay shay lacagtiisa marka hore la garanaayey oo markii dambe la ilaaway ku saabsantahy laakiin shay aan marka horeba lacag loo sheegin oo lacagtiisu majhuul ahayd asaalatan ama wax xaaraana saman iyo lacag looga dhigay baycaasi asixi maayo waxaanay noqonaysaa hadduu shaygaa itlaafiyo kale inuu qaandhabay noqonaysaa baabkii horaa loo noqonaya oo hadduu misli yahayna misli baa lagu qaandhabay hadduu markaa mutaqawim yahayna qiima lagu qaandhabay laakiin baabkan buyuuciyo ashyaadan mucaawadaadka wixii ku yimi iyadu mar layba misli iyo mutaqawim loo kala qaadi maayo qiima lagu qaandhabayaa haddii samankii la ilaawo oo lacagtii la ilaawo qadarkay ahay ee lama odhanaayo haddii kiilo markaa raashina qofku u iibsado lacagtu se siistay ay kala siisteen la garan waayo lama odhanaayo kiiloogii baa lagu leeya la kaale ee waxaa la odhanayaa qiimaha uu joogo iska bixi qiimaha uu joogo iska bixi baa la odhanaya lacag markii hore waa lahaa waa lagu heshiiyey laakiin lacagtii baa la ilaaway markaa qiimaa lagu qaandhabayaa laakiin hadday noqon lahayd baabulmucaawadaat aynay ahayn misli buu noqon lahaayo kiilooga kiilo baa lagu qaandhabi lahaa waa caddaan u malaynaya farqiga halkaa ma la fahmi waa qiimaha uu ayaantu dee waxa weeye yacni markaa u qaatay marka farqigu wuxuu noqonayaa saynu markaa tilmaannay masalan kiilo aan ku soo celiye kiilo raashina ayuu iibsaday caqadkiina waxay ku heshiiyeen lacag yacni markaa macluum agtooda ka ahayd bay ku heshiiyeen dabeedna waxay ilaaween wixii ay ku heshiiyeen bay ilaaween xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa baabulmucaawadaat mar hadday tahay inuu qiimo uu ku qaandhabo wa ilaa baabulmucaawadaat haddaynay ahaan lahayn oo waxaan laysku iibsanaye laysku beddelanaya haddaynay baabkaa ahaan lahayn maxaa lagu qaandhabi lahaa kiilooga raashinka ah may misli buu ahaa waayo waa makiil ama waa mawsuun wey mar hadduu mawsuun yahay misli buu ahaayo kiilooga kiiloo la mida oo noocaasaa lagu qaandhabi lahaa haddii baabka hore ama qaacidada hore loo eego laakiin mar hadduu baabulmucaawadaad yahay oo wixii la kala siistuun la garan waayey qiimaa lagu qaandhabayaa mar layba misli ha noqdo ama mutaqawim ha noqdee mucaawadaad mar hadduu yahay waa intaas wey waayo waxaa u haalib ah silcooyinka in lagu iibiyo qiimahooda lianna alghaaliba ana asilaca tubaacu biaqyaamiha yacni biqiyamiha wakadalika ida tacadara macrifatu alujrati rajacna ilaa ujrati almisli saasoo kale markay suurtoobi weydo ujradii shaqaalaha lagu dirtay garashada la garanaya markay suurtoobi weydana waxaa loo noqonaya ujratulmisli waxaa la mida ayuu sheekhu yidhi meherkii dumarka wa mislu dalika almusamaa fii muhuuri innisaa'i ida tacadara macrifatuh aw tacadara tasliimuh fa innahu yajibu mahru lmisli meherada dumarkuna baabkan waa soo gelayaan oo markay garashadeedu la gartaa ay suurtoobi weydo waa horaa baa la meheriyey meher mucayanoo lagu meheriyeyna waaba jirtaa gabadha ha yeeshee waa la ilaawayoo la garan waa qadarkii lagu meheriyey waxaa la odhanayaa mahrulmisli ayaa u waajibaa la odhanaya ama waxa suurtoobi waayeybuu in la siiyo ayaa suurtoobi waayey yadana sheikhu wuxuu maray mahrulmisligu inuu waajibayo laakiin taas ku saabsan marka uu suurtoobi waayo in loo sallimo hadday tahay nooca markaa in lacagtii lagu meheriyeyba waa baaba'da oo gabadhii waxaa lagu meheriyey toban rubadood haddana lama isticmaalo lacagtaasi waxay noqotay lacag aan jirin waxa isweydiin leh xaalka caynkaasa ma mahrulmisli baa loo eegayaa mise tobankaa rubadood waagaa waxay goyn jireen ayaa gabadha u sugnaanaya sheikhu wuxuu marayaa in mahrulmisli u sugnaanaya laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaamaan lacagta marka la ibdaaliyo waxay waagii goyn jirtay ayaa markaa waxa weeye ay noqonaysaa inay markaa u waajibto sida aqrabkiina in sha allah waa in marka waxa weeye wixii waagaa ay goyn jirtay lacagtaa la ibdaaliyey waa in meher ahaan ay ugu waajibayso gabadha waayo taasaa u dhow yacni cadliga iyo wixii markaa labada daraf ku heshiiyeen taasaa u aqrabo u dhowaansha badan marka aw tacadara tasliimuhu waxaa ku sugan tafsiil laakiin suwar kale oo soo gelayaa jira waxaa la eegayaa waxay u suuro geli weyday aw tacadara tasliimuh in loo sallimaa markay suuro geli weydo hadday u suuro geli weyday lacagtii in la ibtaaliyey ama ay baaba'day iyo haddii ay u suuro geli weyday in shaygii markaa meherka ahaayee la magacaabay uu noqdo waxaan markaa sharcan u suuragal ahayn marka haddaynay sharcan waxaasi aynay u suuragal ahayn amaba la gaadhi waayo oo shay mucayana oo kalay ku saabsanayd oo uu leeyahay tulidda caynkaasa ayaan kaaga dhigay meher ama bi haada almahri dabeedna tii baa baxsatay xaalka tii markaa la cayimay ay baxsato oo la waayo waxay noqonaysaa beddelkeedii ama qiimihii bay noqonaysaa hadduu misli yahayna misli bay noqonaysaa sidaynu arjaxnayna waxay tahay xayawaanaadku inay yihiin misli mar hadday misli yihiin misli baa lagu qaandhabaya culammada aan ka qabin inay misli yihiin mutaqawim inuu yahay ka qabaana waxay leeyihiin daabaddii mucayanada ahayd ee lagu meheriyey haddii uu bahal cuno ama ay luntoo la waayo waxay leeyihiin qiimaheedii buu noqonayaa qiimaheedii ayuu noqonaya hadday u suuro geli weydo lacagtii in la ibtaaliyana iyadana waxay noqonaysaa waxay goyn jirtay sida saxiixa ah sheikhana daahirka hadalkiisu wuxuu eg yahay mahrulmisli inuu markaa waajibaayo hadduu yahay shayga markaa lagu meheriyey ee tacaduray wax u tacaduray inuu markaa bannaanayn oo uu noqday wax markaa taxriim uu ku dhacay laakiin markii aynay ogeyn inuu xaaraan yahay xaalka caynkaasa musamaha dhacaya mahrulmisli baa markaa ka waajibaya marka calaa kulli xaal aw tacadara tasliimhu suwar baa soo gelaaya suwarkaana qaarkood waxaa ka waajibaaya beddelkeedii ama qiimihiisii ama misligiisii qaarkoodna waxaa ka waajibaaya mahrulmisli shiikhu waxau idhi raximahullaah alqaacidatu alcishruun qaacidada labaatanaad idaa tacadara macrifatu man lahu alxaqu hadduu suurto geli waayo kii in la garto xaqu u sugnaaday jucila waxaa laga yeelayaa saaxibualxaqi kalmacduumi sidii waxaan jirinoo mafquudaa laga yeelaya ka macduumka laga yeelayaa maalka maahe waa saaxibulmaalki qaacidadan wuxuu sheikhu ku tilmaamayaa maal baa cid baa lahayd oo mulkulkhayr buu ahaa dabadeedna waxaa la garan waayey ciddii lahayd waa la raadiyo waa la doonay waa laga quusta xaalka caynkaasa saaxibulmaalka waxaa laga dhigayaa sidii waxaan jirin xoolahaana waxaa loo leexinayaa baytulmaalka ama cidda ugu xaqnimada badan ee ugu dhowaanshaha badan baa loo leexinaya oo wuxuu idhi yacnii idaa calimna ana almaala mulkun lilghayri walaakin dalika alghayru tacadara calayna macrifatuhu ayisna minhu jacalnaahu kalmacduum saaxibulmaalka waxaa laga yeelayaa sidii waxaan jirin wa wajaba sarfu hada almaali bianfaci alumuuri ilaa saaxibiha waxaana waajiba xoolaha in lagu bixiyo umuuraha ka ugu nafciga badan ee ugu waxtarka badan saaxibulmaalki ama cidda ugu xaqnimada badan in lagu sarfiyo lagu bixiyo waxaa ugu nafciga badani wuxuu noqonayaa in masaalixulcaamma lagu bixiyo saas aawadeed ba ahlucilmigu markaa yidhaahdaan ashyaada noocaas oo kale ah waa in lagu bixiyaa fi lmasaalix alcaamma oo muslimiintu si guud uga faa'iidaysanayaan aw ilaa axaqi innaasi bisarfiha ilayh waxaa loo jeedaa dadka ka ugu xaqnimada badan sida luqadadii oo kale waa alaab la helay alaabtii la helay waa la yaahiyey waa lagu yaboohay markii lagu yaboohay cid le waa la waaye cid sheegata waa la waaye sannadkii marka sidaa loo yaboohiyo kii helay ee ilaalinaya ugu xaqnimo badan wayataratabu calaa haadihi alluqadatu ida tacadara macrifatu saaxibiha bacda atacriifi fahiya liwaajidiha liannahu axaqu nnaasi biha baadidii la helay marka hore waxaa waajib ah ama alaabtii la helay in la yaboohiyaa waajib ah waxaa luqadada la helayna tafsiil baa ku jira waxaa loo qaybinayaa saddex suuro inay tahay luqado laga helay xaramka iyo inay tahay luqado xaramka meelaan ahayn laga helay laakiin shay taafihoo iska yar ah oo nafuhu markaa aynay u hanqaltaageen raadinayna hadday ka lumaan iyo inay tahay midaan xaramka laga heline meel kale laga helay laakiin dadku ay markay waxaasi ka lumaan niyaddoodii marka ay raacayso ay raadinayaan oo doonayaan waa saddex suuro hadday luqadadu tahay luqadatulxaram marnaba qofka u bannaanaan mayso mana isticmaali karo oo luqadada xaramka ictibaar gaaray leedahay waa in weligeedba la yaboohiyaa laa taxillu liwaajidiha abadan kaa helay marnaba uma xalaaloobayso saas aawadeed waxaa fiican oo ruuxu hadduu xaramka wax ka helo sanaadiiqul amaanaadka ama inuu iskaga wareejiyo waxaa jira meelo loo gaar yeelay ammaanooyinka iyo waxyaalaha luma dadka xaramka wax kaga lumeenna meelaha caynkaasa waa weydiinayaanoo waa raajacayaan markaa sanaadiiqul amaanaat oo masjidulxaraamka agtiisa ku sugan inuu qofku ku wareejiyo ayaa habboon hadday markaa iyagu ka quustaanna masaalixulcaamma ay ku bixinayaan laakiin waxaa la tilmaamaya inayna u bannaanaanayn waa ruux mucayana ama ruuxii helay nooc labaadoo luqadada ka mid ah meelaan xaramka ahayn baa laga helay laakiin waa shay taafih oo iska liita hadday waxaasi dadka ka lumaan aynay raadinayn doonayna iskuna taxallujinayn taas oo kalena waaba la iska isticmaalayaa waxbana la yaboohin maayo waxaa laga deliishadaa xadiiskii uu nebigu yihi sala allahu alay wasalam lowlaa annii akhaafu an takuuna min alsadaqati la akaltuha haddaanan ka baqayn xabba timiruu nebigu arkay sala allahu alayh wasalam oo dariiq taalla dabeedna wuxuu yidhi sadaqo ama zake inay tahay haddaanan ka baqanaynin waa cuni lahaa baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wax tacriifa ma sheegin saas aawadee culammadu waxay ka qaataan xabaddaa timirta iyo waxa la midka ah in la yaboohiyaa waxba inayna waajib ahayn saasay culammadu ka qaataan marka ruuxu hadduu arko shay yaroo iska liitaa oo nus dirham ama nusriyaal yacni oo kale ah waxaa la odhanayaa waxba in la yaboohiyaa laazima nooca saddexaad waxay tahay waa luqadada shay aan taafih ahayn oo xabaddaa timirtoo kale aan la mid ahayn meesha laga helayna xaramka aynay ahayn taas waxa waajiba in la yaboohiyo hadduu yaboohin waayona waa ku dembaabayaa sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey uu sheegaayo man aawaa daallatan fa huwa daallun maa lam yucarrifa ruuxa baadihooya isaga laftiisaa baadi ah haddaanu tacriif samaynoo ku yaboohin marka nooca ugu dambeeya markuu ruuxu helo oo xaramkana aanu ka helin wuxuuna wax yaro buuran yahay waa inuu yaboohiyaa marka uu yaboohiye dabadeed haddii laga quusto ciddii lahayd kan helay ayaa ugu xaqnimo badan dadka luqadadii ama baadidii adhiga markii uu nebigu sheegaayeyna waxau yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam hiya laka aw liakhiika aw lidi'bi adigay kuu sugnaatay ama walaalkaabay u sugnaatay ama bahalkay u sugnaatay marka markuu ka quusto sannadna uu yaboohiyo waa iskaga intifaacaya wuxuu sheikhu yidhi waman kaana biyadihi gusuubun aw wadaa'icu aw amaanaatun ukharu jahila arbaabaha wa aysa min macrifatihi fain sha'a dafacaha liwaliyi beyti ilmaali liyasrifaha fi lmasaalixi annaafica wa in shaa'a tasadaqa biha can saaxibiha yanwi kii gacantiisa ay ku sugan tahay waxyaalo la boobay ama waxyaalo ammaanooyinah oo uu garan waayey ciddii lahayd uuna ka quustay garashadooda labuu u door leeyahay hadduu doono waxyaalaha ammaanooyinka ee ciddii lahayd la garan waayey iyo waxyaalaha qusuubta iyo boobka ahaa asalkoodu ciddii lahaydna la garan waayey wuxuu u dhiibayaa cidda baytulmaalka haysa ee xoolaha muslimiintaee guud markaa haysa ayaa loo dhiibaya soo ugu bixiyo masaalixda dadka anfacaysa hadduu doonana waa sadaqadaysanayaa oo ruuxii buu sadaqad uga bixinayaa isagoo u niyeynaya haddii markaa la helo kii xoolahaa lahaa inuu doorransiinayo tasarrufkiisaas inuu sidaas ku asixiyo oo ku banneeyo oo ajarku isaga u sugnaado hadduu doonona xoolihiisii buu dooranayaa oo waa u qaandhabayaa oo ajarku kii sadaqadda bixiyey baa yeelanaya yacnii sidaa ma ku daynaa oo ajarka adigu ma yeelanaysaa wixii sadaqad baan u bixiyeeye mise ajarka anaa iska yeesho adiga waxaagii baan kuu qaandhabaa sidaasuu u doorgelinayaa taasuu niyoonayaa laakiin bisharti waa haddii la garan waayey oo laga quustay ciddii lahayd garashada la garanaya laga quustay waa sida xoolo waay hore la dhacay baa farac ka joogaa awowgii ama aabbihii baana dhacay ciddii xoolaha lahayd lama garanayo bimacnaa maalkan cayntiisu shakhsigii uu u sugnaaday iyo ciddii dhexal joojinaysay midna lama garanayo shakhsigii waaba dhintay laakiin warasadiisi iyo cidda dhexlaysa lama garanaayo lamana filayo in la garto waxaa lagu samaynayaa xoolaha caynkaasa in ama masaalixda caamkaa lagu bixiyo ama sadaqad in loo bixiyo iyadoo loo niyeynayo ciddii xoolaha lahayd in ajarku u sugnaanayo labadaa mid ahaan baa lagu samaynaya masaalixda caamkee lagu bixinayo waxaa ka mida masaajidda sida in badanoo culammada ka mida qabaan waxaa ka mida biriijyada iyo waddooyinka dadku ay marayaan iyo ashyaada la midka waxaa kaloo baabkaa soo gelaya xoolaha tuugta gacantooda ku sugan ama budhcadda gacantooda ku sugan haddii la garto waxani waxay leeyihiin inay ahayn ee waxay dad ka dhaceen ama ka xadeen inay tahay haddii la garto lana garan waayo ciddii lahayd markaana waxaa lagu bixinayaa almasaalixu alcaamma ayaa lagu bixinayaa danaha guud ee ummadda ayaa lagu bixinaya ama waxaa lagu sadaqadaysanayaa fuqarrada ayaa lagu sadaqadaysanayaa iyadoo ajarka loo niyeynaayo ciddii xoolaha lahayd inuu u sugnaanayo ciddaa lagu sadaqadaystayna xalaal buu u noqonaya waayo maadaama laga quustay ciddii lahayd in la garto waxay ka dhigan yihiin sidii waxaan jirin noocaasay ka mid ahaatay kii dhintay oo cid dhexal joojinaysooo la garanayo aan lahayn siday ahlucilmigu tilmaamaan dhexalkiisu wuxuu u sugnaanayaa baytulmaalka waxaana lagu bixinayaa masaalixda yacni guud baa lagu bixinaya waxaa kaloo saasoo kale ahaaday gabadhii aan weli loo garanaynin weligeedii waxaa laga yeelayaa sidii waxaan jirin waxaana guurinaya xaakimka ama qaadiga fa in ishtajaruu faalsultaanu waliyu man laa weliya lah waataa xadiiska ku soo aroortay shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi muslimiintu waxay isku waafaqeen ruuxa dhintaa isagaan waaris la garanaayo aan lahayn xoolihiisa in lagu bixinayo masaalixda muslimiinta ilaaba ilaana waa jirtaa inuu casabo leeyahay walow casabadu haba fogaatee laakiin maadaama casabada cayntoodii la garan waayey in la gartana aan la rajaynaynin waxaa laga yeelay sidii wax macduum oo kalea laga yeelay itifaaq baannu arrinkaa ku soo naqliyey alfataawa alkubraa ayuu hadalkiisaasi ku sugan yahy oo masaladaa kaga warramayo hadal dheer iyo tacliilaad iyo sababo badan baannu sheegaya baabkan waxaa loo deliishanayaa adilada luqadada ku soo aroortay waana tilmaannay wax ka mid a waxaa kaloo loo deliishanayaa xadiiska sheegaaya atcimiihi alusaara ee abuu daawuud iyo imaam axmed iyo soo wariyeen sheekh albaanina uu saxiixiyey xadiiskuna wuxuu ku saabsanaa gabadh baa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabo kaloo la socota bay u yeedhay casuumad bayna ugu yeedhay neef bay qashay hilibkii ay u geysay hilibkii markii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabada la socota ay u geysay ayaa hilibkii u calaashami waayey markuu calaashami waayey ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam iska tufay gabadhii bay weyddiiyeen waxaan neefkani yahay dabeedna gabadhii waxay tidhi waxaan doonay inaan neef qalo aan adigiyo saxaabada kula socotana ugu yeedho ayaan doonay neefkii baan isidhi soo iibsoo baqiic baan cid u diray waxaa muuqata sayladdu inay baqiic u dhoweyd baqiic baanu cid u diray oo waxaan idhi neef iiga soo iibi neefkii baa la waayey dabeedna nin shalay neef ka iibsaday ayaana idhi markaa neefka markaa isaga iiga soo yacni markaa qaada oo iiga keena neefka si aan markaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabada la socota aan ugu qalo yacni macno markaa daysad oo kale ah ayay doonayse ninka gurigiisii baa la tegey bay tidhi markii ninka gurigiisii la tegey baa ninkii la waayey iyadoo ninkii maqan yahay oo isagii aanu idmin ayaa xaaskiisii soo dhiibay sidaas yadaa buu ah bay tidhi nabigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam atcimiihi alusaara kuwa la soo qafaasha sii yagina may cunin marka maadaama idni aan lagu gowricin oo bimacnaa waxa weeye ciddii lahayd idankoodii aan loogu tasarrufin waxay noqonaysaa inuu halkaa ishkaalku uga yimi dabeedna waxaa la yidhi waxaa siisaan dadka markaa la soo qafaasho sii baa lagu yidhi taas waxay culammadu ka deliishadaan yacni maalka aan bannaanayn in waxa weeye qofku haddaanu isticmaalin siyaalo kale takhallus in loo samayn karo oo ma odhan nebigu sala allahu alay wasalam neefkan gub dab sudh ma odhan marka almuhim qaacidadan waxay ku saabsan tahay shaygii la garan waayo ciddii xaqa lahayd saaxibulxaqa waxaa laga dhigaa sidii macduum oo kale laga dhigaa cidda ugu xaqnimada badan baana markaa lagu sarfiyaa oo isticmaalaya ama waxa ugu nafciga badan ciddii lahayd baa lagu bixinaya alqaacidatu alxaadiyatu waalcishruun tanna waa qaacidada koob iyo labaatanaad alghararu waalmaysiru maxduurun fi lmucaawadaati waalmughaalabaat ghararku waa kedinta iyo dagista iyo waalmaysiru khamaarka maxduurun waa qaar la xaaraantinimeeyey fi almucaawadaati waxyaalaha la isku iibsanaayo waa mid lagu xaaraantinimeeyey waalmughaalabaati iyo waxyaalaha la yskaga haalib noqdo waa mid markaa lagu xaaraantinimeeyey oo aan bannaanayn ashyaada lagu kala badiyo sheekhu waxau inoo tilmaamaya raximahullah ghararku inaanu bannaanayn ghararkana waxaa soo gelaya wax kastoo jahaala ku sugan tahay oo marka wax la iibinaayo haddii shayga jahaala ku jirto nooc jahaale ah oo aan la garanaynin waxa uu noqonayaa gharar buu noqonayaa waxaanu noqonayaa midaan bannaanayn waxaana xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey uu sheegayaa nahaa can bayci algharar nebigu sala allahu alayh wasallam wuxuu reebay iibka ghararka ama kedinta ah ayuu nebigu reebay saas aawadeed waxaa soo gelaya iib kasta oo jahaala ku jirto aan la garanayn waxaas in la helaayo iyo inaan la helay sida inuu yidhaahdo awrkaygii baxsaday ee caynkaas ahaa baan kaa iibiyey awrkaasna awr gacan ku jira maaha ruuxan inuu heli dooniyo in kalena lama oga waa midaan bannaanayn baycaasi ma bannaana waxaa la mida inuu yidhaahdo addoonkaygii iga baxsaday ee aan waayey baan kaa iibiyey iyaduna waa qarar waana iska maysiroo kalay noqonays waayo qofkani qunmi iyo qurmi buu ka dhaxaynaya inuu khasaaro iyo inuu wax helo ayuu dhex yaallaa waxaa la mida inuu yidhaahdo hashaasi neefkay dhali doonto ama neefkay uurka ku sidaan kaa iibiyey lama garanaayo neefkaasi ma dhammays buu ku dhalanayaa mise waa dhicin doontaa mid la og yahay maaha waxaa kaloo soo gelaysaa ashyaada aan qadarkooda la garanayn haddii la iibiyaana waa soo gelaysa oo miqdaarkeedii laga jaahil yahay oo aan la garanayn amaba aan la sallimi karayn oo aan loo dhiibi karayn amaba inay badbaadi doontiiyo in kale aan la kala garanayn markaa qishka iyo waxyaalaha noocaas oo dhammi waxay noqonayaan mid xaaraana nebiguna wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam man khashana falaysa minna kii qish nagu sameeyaa oo na qishaa nagama mid aha qishkuna wuxuu noqonayaa shay daahirkiisa salaamo iyo wanaag loo muujinaayo laakiin hoosta yacni khiyaama ay ku jirto khiyaamadaas oo la qarinayo sida shayga ceebtiisii in la qariyo waxay noqonaysaa qish bay noqonaysa wuxuu nebigu arkay sala allahu alayh wasalam nin raashin iibinaya markaasuu raashinkii gacanta sidaa u geliyey markuu faraha sidaa u geliyey ayuu qoyaan farihiisii gaadheen markaasaa nebigu weydiiyey sala allahu alayh wasalam oo uu yidhi waxan waa maxay waa maxay qoyaankani markaasuu roob baa markaa helay oo roobkaasaa qooyey wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam afalaa jacaltahu fowqa atacaami ka yaraahu nnaas qoyaanka maad sarraysiisid oo cuntada korkeeda ka yeeshid si ay dadku u arkaan oo ay ceebta ama ugu badrheedhaan ayaa macnuhu u dhacayaa ama aynay ugu badrheerin markaasuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man ghasha falaysa minii muslim baa saxiixa ku soo wariyey wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yubaacu athamaru xataa yutcama imaam axmed baa soo wariyey waana calaa sharti shaykhayn lama iibinaayo midhaha ilaa ay bislaadaan oo wakhti la cuni kara ay gaadhaan lama iibinaayo yacni yaan la iibin waayo nooc qararaa ku jira midhuhu haddayna wakhtigii bisaylka aynay gaadhin oo la iibiyo waxaaba dhici karta hadhow markay bislaanayaan inay fasaahadaan oo kharrimaan baa suuragala saas aawadeed baan ka hor loo iibin karin intaynay bislaan midhaha aan la iibin karin wuxuu kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam uu reebay marka wax la kala iibsanaayo in shay majhuula laga reebo oo layahay waxaasaan kaa iibiyey wax ka mida mooyaane oo nahaa can isunya ilaa an tuclama nebigu wuxuu reebay sala allahu alayh wasalam istisnaaga bayca la gelinaayo haddii istisnaagaasi aanu ahayn mid la garanaayo oo waxa la soo reebayaa wax cadoo waadixa aynay ahayn xadiiskana imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i baa soo wariyey waana saxiix hadday macluum tahay waxa la soo reebay waa bannaan tahay xadiiskanna waa tilmaamaya ilaa an tuclama nahaa can isunya ilaa an tuclama xadiiska kale ee saxiixuna waa ku soo arooray oo nebigu sala allahu alayh wasalam jaabir ibnu cabdillaah wuxuu ka iibsaday awr buu ka iibsaday waxaanuu ka istisnooday oo ka reebay ama shardistay fuulitaanka uu madiine u fuulaayo taasuu markaa waxa weeye shardistay oo ka reebay istisnaagaana nebigu sala allahu alayh wasalam ama shardigaana waa banneeyey oo jaabirba ayaa shardisay waxyaalaha ay axaadiista qaarkood oo dacfi ku sugan yahay lagu soo wariyo dhammaan waxay soo gudagelayaan naha cani alqarar sida neefkani wuxuu dhalo ama neefkani waxa uurka ku sido ama ka uu dhalaa kuu sii dhali doonaan kaa iibiyey wax la midkaa kullu daalika waa qarar marka xadiiskan saxiixa ah cumuumkiisuu ku jiraayoo soo gelay waxaanay ashyaadaa dhammaantood noqonayaan qarar iyo maysir bay noqonayaan khamaar iyo qarar bay noqonayaan xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi haabit bni daxaak ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam nahaa can ilmusaaracati wa amara bilmu'aajara nebigu wuxuu reebay musaaracada kiraysiga ayaanu markaa banneeyey oo wax macluuma lagu kiraysto musaaracada waxaa looga jeedaa beer ama dhul buu markaa ruuxu cidi leedahay ayuu wuxuu odhanayaa waa beerayaa waniow dhulkaaga aan beerto oo aan markaa aniga iyo adigaba si aynu ugu intifaacno aan inoo beero wixii ka soo baxana taxdiid baa lagu kala samaynayaa ma odhanayo si mushaaca nusow nus bay inoo tahay ma aha taas iyadu waa ka duwanta oo iyadu waa bannaan tahay waa sidii tii reer khaybar uu nebigu kula heshiiyey wixii beeraha midho ee ka soo go'a nusow nus inay noqoto taasi waa mid bannaan laakiin wuxuu yidhi beerta laba qaybood baan u qaybinayaa ma geedka wixii xaggaa ka xiga galbeed mise xagga bari wixii ka xiga xagga bari wixii ka xiga wixii ka soo go'a anigaa iska leh xagga galbeed wixii ka xigana adigaa iskale wixii kaaga soo ga'a adna nasiibka anna nasiibkay laakiin waa ku wada tabcayaayo waa wada beerayaayo dhulkaa waa wada falayaayo waa ku dadaalayaa laakiin nin walba nasiibkii gharar baa ku jira iyo jahaalo waxaa dhici karta tani inay badbaaddo oo tan kale khasaarto waxaa dhici karta tani inay markaa ta kale badbaaddo oo ta markaa kale khasaarto markaa ruuxii wuxuu ka dhexeeyaa khunmi iyo khurmi khasaariya faa'iidu dhex yaallaan kaannahu inay khamaarayaan taasi waxay noqonaysaa musaaracada la reebay weeye nahaa cani ilmusaaraca wa amara bilmu'aajara mu'aajaro waa amray oo waa in la kiraystooo la yidhaahdo war niyow dhulka iga kiree waan ku itifaacayaayoo waan beeranayaaye yacni waxaa weeye xilligaa ama fasalkaa saddexdaa bilood ama sannad iga kiree muqdurka lacagtee intaa iyo intaasana igaga kire ta noocaasoo kale waxay tahay mid bannaan laakiin tii hore ee musaaracada jahaalada ku jirta daraaddeed iyo qararka ku jira daraaddeed ayay markaa mamnuucu noqotay oo midaan bannaanayn iyadu ay u noqotay khamaarka waa xaaraan qur'aankana waa laynoogu sheegay inuu markaa khamaarka iyo khamriguba inay xaaraan yihiin innama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijsun min camali ashaytaan marka khamaarku waa shaqo shaytaan waana xaaraan khamaarka daabidkay culammadu u dhigaan waxay tahay waa kullu mughaalabatin fiiha ciwadun min altarafayn waa wax lagu kala badinaayo oo labada geesoodba wax laysu dhiganayo oo laleeyahy haddaad iga badisana labadaba adaa isku qaadanaya waxaan anigu dhigtiyo waxaad adigu dhigatayba haddaan kaa badiyana anaa labadaba isku qaadanaya waa khamaar weeye waana muxaram oo ma bannaana waxaana ku jira khamaarka shakhsi weliba wuxuu dhex yaallaa bayna algunmi waalghurmi labadan mughaalabada samaynaya mid waliba inuu khasaaro iyo inuu faa'iiduu dhex yaallaa oo hadduu isagu markaa khaalib noqdoo gacan sarreeyo ama badiyo xoolihiisiina waa helayaa faa'iide kalena waa helaya haddii laga badiyana xoolihiisii waa waayayaa oo waa khasaaraya markaa ruuxu qunmi iyo qurmi buu dhex yaallaa markaa khamaarku waa mid aan bannaanayn noocii lagu khamaaraaba waa mid muxarama oo aan bannaanayn weeye allaahumma ilaa ashyaada xadiisku ka soo reebay laa sabaqa ilaa fii khufin aw xaafirin aw naslin ashyaadii kale shay kasta oo markaa ruuxu khasaariya faa'iide u dhex yaallaa wuxuu noqonayaa khamaarkii xaaraanta ahaa buu noqonaya ciyaaraha kala duwan ee wax laysu dhiganayo la sharatamayo waa wada nooca sharadka la sharatamayo oo la odhanayo arrinka nooca ee noocaasa sharadkaasaa inooga yaallaa anna waxaasaan dhigtay adiguna waxaasaad dhigatay sharadku wuxuu noqonayaa maysirkii buu noqonayaa oo wuxuu noqonayaa mid xaaraan aan bannaanayn ciyaaraha dadku ay ciyaaraan haddii markaa ay ku dhigtaan sharadda ay isugu dhigtaan iyadana waxay noqonaysaa midaan bannaanayn bay noqonaysaa waynu u tegi doonnaa saddexda xadiisku ka soo reebay insha allah haddii turubkii marka la turbaayo wax laysu dhigto ay noqoto qolada laga badiyo waxbaa laga helayaa oo laba waxbaa laysu dhiganayaa dabeedna markaa qolada badisaa isku qaadanaysa waa khamaarkii xaaraanta ahaa ee adiladu xaaraantinimaysay biijmaaci alculamaana waa xaaraan oo culammadu waa isku waafaqsayn inay xaaraan tahay hadday dubna tahay hadday shax tahay hadday laadhuu tahay hadday tahay waxa weeye kubbad la ciyaaraya hadday tahay yacni dhammaan haddii sharad la ysugu dhigto oo labada daraf ama labada qaybood oo ciyaaraya ay isu dhigtaan oo qolada badisaa isku qaadanaysa la yidhaahdo waxay noqonaysaa khamaar waxayna noqonaysaa mid xaaraan oo aan bannaanayn ashyaadan maysirka ama khamaarka waxaa gelaya say ahlucilmigu markaa sheegeen baayac mushtarada qaarkood waxay isticmaalaan farsamooyin ku saabsan qofkii wax yar buu iibsanayaa dabeedna waxaa la odhanayaa waxaa yar waxaad u dhaxaysaa inaad wax weyn ku hesho iyo in kale shirkadahoo kale ayaa sameeya sida in gaadhi la yidhaahdo gaadhigaas waxaa lagu helayaa ashyaada noocaasee la iibsanaayo warqad ku jirta cidda nasiib ahaan ay ku beeganto ayaa gaadhigaa helaysaa shirkaddii waxay doonaysaa badeecooyinka qaarkood inay aad u socodsiiso badeecaddaas waxay ka keenayaan wax fara badan malaayiin baana uga soo xaroonaya wax yar baana la siinaya waxaana la odhanayaa waraaqaha lagu iibinaya waxaa ku jirta warqad lagu helayo gaadhiga halkaa ku jira gaadhigii dadkaabaa la tusaya haddii la doono dadkii waxay iibsanayaan shaygaa la iibsanaya hadduu sharaab yahay iyo hadduu wax kale yahayba kamiyo badan buu ka iibsanayaa isagoo qofku markaa doonaya bal inuu nasiib ahaan ugu beegmo helitaanka gaadhigaa inuu helo waxa uu iibsanayaana maqsuud uma aha ee wax maqsuud u ah inuu gaadhiga ku helo saas aawoodee naftiisa wuxuu ictibaarinayaa hadduu gaadhigii waayo kaannahu inuu khasaaray warqadda lagu helayo gaadhigaana meel dambaa laga dhigaya ee haddii la doono marka hore kumaba jirtaba si ay badeecaddu xoog ugu socoto markay dhadhowaato oo dee nihaayada iskaga dhowdahay oo dee malaayiin laga xareeyo ayaa inta yar markaa dambaa la yaro dhex gelinaya warqaddii markaasaa la odhaya hebel baa helay gaadhigii waa kaase qaado farsamooyinka caynkaasoo kale a waa la sameeyaa khaliijka carabtana waa laga sameeyaa laakiin ahlucilmigu waxay tilmaameen inay tahay min qabiili maysir oo noocii khamaarka inay gelayso waayo qunmiga iyo qurmiga wuxuu qofku ictibaarinayaa markuu gaadhigaa la dhigay badka uu helana inuu yahay khaanimkii faa'iiday haddii kalena naftiisa wuxuu ictibaarinayaa inuu khasaaray saas aawadee ahlucilmigu culammada waaweyne waxay fatwoodeen noocaas alyaa nasiibka la yidhaahdaa inuu markaa yahay ee suuradiisu nooca iyo noocaa tahay inuu khamaarka soo gelayo haddaba baabkan waxaa jirta mustasnayaad ashyaa laga reebay baa jira ashyaadaasi waa maxay waa beratanka fardaha lagu beratamo ama rakuubada geela a lagu beratamo ama shiishka iyo markaa liishaanka lagu beratamo oo sharad waxaa la ysugu dhiganayaa anaa kaa shiish badan iyo anaa kaa shiish badan ama sharad waxaa la ysugu dhiganayaa labada faras baynu tartansiinaynaa oo anaa kaa faras dheeraynaya anaa kaa faras dheeraynaya rakuubada geeluna waa saas ileeg ta noocaas iyadu waa bannaan tahay xadiis baana ka soo reebay xadiiskuna waa xadiis saabit ah oo sugan waa xadiiska uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam min xadiisi abi hurayra laa sabaqa ilaa fii khufin aw xaafirin aw naslin wax inta lagu beretamo wax lagu kala helaa ma jiro mooyaane wax cag ballaadhan oo beratan u saaxiiba markaa mid lagu beretamayo wax cag ballaadhan geel oo kale lagu beretamayo rakuuba la fuushan yahay ama wax qoob u saaxiiba lagu beretamo mooyaane waa fardihii ama waran iyo dhugmo in lagu beretamo mooyaane xadiiskaana imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i ayaa soo wariyey tirmidina waa taxsiiniyey ibnu qataan iyo ibnu daqiiq alciid iyo culamo kale badanna way saxiixiyeen assabaqa marka la yidhaahdo ba'da la kordhigo waxay noqonaysaa waa xoolihii sharad ahaanta la ysugu dhigtay ayaa sabaqu noqonaya marka beratanka ashyaada lagu beratamayo ama la doonaayo in lagu kala badiyo haddii sharad la ysugu dhigto waa bannaan tahay culammada qaarkood waxay shardiyaan sida markaa shaaficiyada iyo xanafiyada iyo kayrkoodba waxay shardiyeen muxallil wax la yidhahday shardiyeen muxallilku waa maxay waa xalaaleey kaa xalaalaynaya wuxuu noqonayaa labadii ruux ee sharadka dhigtay ee tartamaayey mid kale oo saddexaad oo isagu waxba aan dhiganin ayaa la gelaya kaasina waa inuu yahay midaan laga aamin qabin inuu isagu dheereeyo badiyo midaan laga aamin qabin waa inuu yahay laakiin haddii la yska garanaayo kollayba isaga in laga badinaayo muxallil ma noqonaayo marka jamaahiirtu waxay shartiyeen muxallil bay shartiyeen shaaficiyaduna ka mid yihiin muxallilkuna waa ruux kale oo cidda sharatamaysa aan ahayn oo sibaaqa iyo beratanka la samaynaysa oo haddii ay badiso iyadu wixii la dhigtay qaadanaysa waxna aan dhigan ciddaa saddexaad qunmi iyo qurmi kama dhaxayso oo inay khasaaraan iyo inay faa'iidaan ma dhex yaallin ee wuxuu dhex yaallaa inuu wax helo iyo iyo dee inaanu waxba helinoo laakiin aanu khasaarin dee isaga nisbadiisa mar haddaynay khamaar ahayn dadkii meesha markaa beratamayey dhammaantood ma aha qaar qunmi iyo qurmi ka dhaxeeya marka kaa muxallil baa la yidhahdaa muxallilkaana asal ahaan waxaa laga qaatay xadiis imaam axmed iyo abu daawuud soo wariyeen waase daciif xadiisku wuxuu sheegayaa man adkhala farasan bayna farasayni wa huwa laa ya'manu an yasbiqa falaa ba'sa bihi kii markaa geliya faras laba faras dhex geliya wa huwa laa ya'manu ama laa yu'manu aan isagu ka aamin qabin ama laa yu'manu aan laga aamin qabin inuu isagu dheereeyo dhibi kuma sugnaan laakiin xadiiskaasi waa daciif xaafid ibnu xajar alcasqalaanina wuxuu ku caddeeyey buluuqulmaraamka inuu daciif yahay culamo kaloo badanna waa sheegeen inuu daciif yahay saas aawadeed mas'alada muxallilka in la yidhaha xadiiskaasaa laga qaadanayaa sax noqon mayso waayo maa buniya calaa daciifin fahuwa daciif wixii daciif lagu dhisa isaguna waa daciif ta kale nebigu sala allahu aleyh wasalam si caama ayuu u banneeyey sabaqa markaa waxa weeye lagu beratamayo waxa lagu kala helayo haddii farda lagu beratamo ama markaa awr lagu beratamo ama dhugmada iyo shiishka lagu beratamo oo sharad la ysugu dhigto muxallil hadday shardi ahaan lahaydna nebiga sala allahu aleyh wasalam baa sheegi lahaa wa ta'khiiru albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac daahirka adilladuna waxay tilmaamaysaa inaan muxallil la shardinayn camalka saxaabada laftooduna waa ku tusinaya oo biduuni muxallil baa saxaabada qaarkood u isticmaaleen ashyaadaas saas aawadeed shaykhulislaam ibnu taymiya iyo alcallaamatu ibnulqayim labaduba waxay arjaxeen biduuni muxallil inay bannaan yihiin saddexdaas marka lagu beratamayo sharadkii la ysugu dhigtaa oo labada daraf isu dhigtaan inay bannaan tahay xalaalna u noqonayso ciddii isu dhigatay oo khamaar miyaynay noqonayn khamaarka suuradiisii way tahay laakiin cumuumka waxaa looga soo reebay kaalmaynta ashyaadaasi ay kaalmaynayaan jihaadka oo dadka ay ugu tababaranayaan jihaadkii sida shiishka ay baranayaan markay ku beratamaan oo wax ku kala helaan sida fardaha marka waxa weeye markay ku beratamaan waxna ku kala helaan in aad loogu dadaalaa ka dhalanaysa marka waxaa ku sugan kaalmayn ashyaadaasi kaalmaynayaan jihaadkii kaalmaynaya maslaxadaa ku jirta daraaddeed oo icaana marka calal jihaad inay ku sugan tahay daraaddeed ayaa iyada loo banneeyey oo looga soo reebay masalada la ysku khilaafsan yahayna waxay ku saabsan tahay ee sida saxiix ay tahay inay bannaan tahay biduuni muxallil waa marka labada daraf yagu wax dhigtaan oo ay ku sharatamaan anaa kaa badinaya anaa kaa badinaya dabeedna laba sharad baa la ysu dhiganaya sharadkaa la ysu dhiganaayo ciddii badisaa isku qaadanaysaa laakiin haddii daraf kale markaa uu bixinaayo oo musaabaqada qabtay sida madaxoo kale inay qabatay ama markaa nin taajiraaba qabtay oo wuxuu yidhi musaabaqan markaa qabanayaa aan beratansiinaayo yacni fardaha markaa waxa weeye ka ugu dheereeya ama aan dadka ku beratansiinaayo shiishka iyo dhugmada qolada badisana waxaan siinayaa waxaa iyo waxaasaan siinaya ta noocaasoo kale biitifaaq waa bannaan tahay waayo labadan daraf gulmi iyo qurbi kama dhexeeyaan suuradii khamaarkana ma aha ta noocaas iyadu ishkaal ma laha inay bannaan tahay daraf kale ayaa lacagta bixinaya waxaad ka warrantaa xadiidku maadaamuu saddexdaas soo reebay orodkii addimada lagu ordaayey haddii sharad laysugu dhigto ka warran oo labadii daraf ay ku sharatamaan anaa kaa dheeraynaya anaa kaa dheeraynaya oo addimadayda kaaga dheeraynaya dabeedna sharad dhigo laba sharad bay isu dhigteen dabeedna waa ku beratameen mid ahaan baa dheereeyey qaadashada uu lacagtaa isku qaadanaya ma u bannaan tahay oo ma la ilxaaqinayaa laa sabaqa ilaa fii khufin aw xaafirin aw naslin mise lama ilxaaqinayo lama haleeshiinayo taas iyadaa ahlucilmigu waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen lama haleeshiinaayo waayo xadiiskan xasri baa ku sugan wixii saddexdaa ka soo hadhay waa inay khamaarkii ku jiraan oo aynay bannaanayn nafyiyo istisnaa baana xadiiska ku sugan waana adaatu xasr bal waxa weeye siiqo wax loo xasriyo waa tii ugu markaa ablaqsanayd qowl labaad wuxuu leeyahay oo culammada qaarkood ay ku tageen maya taa lafteeduna waa bannaan tahay oo waa la ilxaaqinayaa waayo macnihii ta kale loo banneeyey tanna waa ku sugantah oo icaana cala aljihaad orodka laftiisa in lagu tababarto waa ku sugan tahay saas aawadeed ta noocaasi waxay noqonaysaa mid markaa bannaan ayay noqonaysaa icaanada jihaadka ku sugan daraaddeed ayay ku bannaananaysa waxaanay markaa tilmaameen culammadii hore qaarkood inay markaa saas yadaa inay banneeyeen oo madaahibta qaarkoodna waa qabaan qawl shaykhulislaam ibnu taymiya leeyahayna waa bannaynayaa oo biciwad iyo biduuni ciwad mid walba waa ku bannaynaya icaanadii jihaadku taana waa soo gelayse taana waa soo gelayse culammada mucaasiriinta qaarkoodna waa arjaxeen wejigaas oo sacdi ashasri wa khayruh waxay markaa mareen inay markaa bannaan tahay sharadkaa la ysugu dhiganaya laakiin noocyada la isticmaalo ku saabsan inay cidi lacag u dhigayso odhanayso cidda badisaannu lacagtaa siinaynaa ta noocaas iyadu waa ka duwan tahay noocii la ysku haysta ee la ysku khilaafsanaa ma bannaan tahay mise ma bannaanana ma aha waxay noqonaysaa nooc iyadu markaa bannaan waayo ciddan marka waxa weeye tasaabuqa samaynaysaa qunmi iyo qurbi kama dhaxayso ee sida cabdimuxsin cabbaad uu sheegay waxay noqonaysaa min qabiili jucaala marka waxaanay noqonaysaa mid bannaan ayay markaa noqonaysaa hadda wakhtigan la joogo yacni fardihii iyo awrtii iyo ashyaada caynkaasa aad looma isticmaalo marka icaana cala aljihaad waxaa soo gelaya in ashyaadii markaa daa'iraadka iyo yacni waxaa weeye gawaadhida iyo sawaariikhda iyo ashyaada noocaasoo kale ah ayaa macnihii iyo maqsuudkii markaa waxaweye soo gelaya inay sidii oo kale ku bannaanaanayso masale kale culammadu waxay ka hadlaan fi almasaa'il alcilmiya cilmiga diiniga ah uma jeedo culuum maaddi ah cilmiga diiniga ah musaabaqa inta lagu sameeyo sharad ma lagu dhigan karaa sharad ma lagu dhigan karaa oo ma la odhan karaa yacni xifdiga caynkaa iyo caynkaasa ama markaa kitaabka caynkaasa ama intaasoo xadiis ama qur'aanka markaa xifdigiisa inaan kaa xifdi badiyo aan sharad ku dhiganno ow isna lacag dhigto ka kalena lacag dhigto dabeedna markaa la ysu jirrabo ama kitaab min alkutub qaybista la qaybaayo xifdiga la xafidaayo lagu sharatamo oo labadii daraf ay sharad isu dhigtaan ta noocaasoo kalima waxay noqonaysaa khamaarkii mise iyaduna waa ka soo hadhaysa culamo badani waxay ku tagtay inay khamaar noqonayso aynay bannaanaynna saas iyadaa bay ku tageen laakiin daa'ifo ahlucilmiga ka mida waxay ku tageen inay bannaan tahay waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya iyo alcallaamatu ibnulqayim siday arjaxeen ay u gargaareen weeye ibnulqayimna wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa layahay alfurusiya uuna qowlkaa ugu nusray ibnu taymiye hadalkiisuna wuxuu ku sugan yahay majmuucu fataawaha iyo wakhayri ibnulqayim laftiisuna waa ka soo naqlinaya waxay markaa yidhaahdeen diintu waxay ku faaftaa jihaad iyo cilmi cilmigina waxa weeye waa nooc jihaadka ka mid a markaa sida musaabaqada iyo sharatanka loogu banneeyey wixii jihaadka gacanta caawinaya ayaa musaabaqada iyo in sharatan lagu sameeyo loogu bannaynayaa wixii markaa jihaadka noociisa kale caawinaya oo cilmiga shareecada iyo barashadiisa iyo qaybistiisa iyo ku dadaalkiisa wixii caawinayana waa saasi leeg marka cilmigu axaduljihaadayn saas aawadee waa mid bannaan buu yihi shaekhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo khayruhumba culammada mucaasiriinta waaweyn qaarkoodna saas yadaabay ku raaceen tacliilkooduna waa waadix oo waa cad yahay laakiin suuradaa la ysku khilaafsan yahay waxay ku saabsan tahay labada daraf ee ta musaabaqada samaynayaa markay iyagu sharadka dhiganayaan daraf kale oo saddexaadna aanu wehelin oo ciwad ka madhani xaalka caynkaasaa khilaafku ku saabsan yahi laakiin lacagta haddii cid kale bixinayso oo saynu horeba u soo sheegnay ay noqonayso cid baa musaabaqada markaa gunuday ama qabatay waxayna yidhaahdeen ciddii ku badisaa waxaannu siinaynaa lacagta caynkaa iyo caynkaasaannu siinaynaa ta noocaasoo kale iyadu waxay noqonaysaa mid markaa bannaan ishkaalna aanu ku jirin bannaanaanshaheeda waana taa culamada qaarkood ay ka cabbirayaan min qabiili jucaala inay tahay markaa ta laysku khilaafsan yahay kama mid aha halkaa ku jooga wallahu aclam